dadweynaha ku dhaqana gobolada baay iyo bakool ayaa sheegay in amniga goboladaasi aan la isku halleyn karin welibana ay adag tahay isku socodka iyo dhaqdhaqaaqa sababto ah waxaa goboladaasi meelo ka mida weli ka taliya xarakada al-shabaab waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii ugu horreysay ee warbixinno taxanaha oo aanu kaga hadlayno amniga iyo nolosha dadweynaha ee gobolada baay iyo bakool hiiraan iyo galgaduud warbixinahan qaybtan waxaa noo soo diyaariyey soona jeedinaya mukhtaar maxamed catosh
xaaladda amniga gobollada baay iyo bakool waa mid aan la isku halleyn karin xilligan inta badan degmooyinka gobolka bakool waxaa gacanta ku haya xarakada al-shabaab halka gobolka baayna shabaab ay weli ka maamulaan laba ka mid a degmooyinka gobolkaasi iyo tuulooyin waaweyn oo gobolka baay ka tirsan degmooyinka gobolka baay oo ay shabaab maamulaan waxaa ka mid ah ufurow iyo diinsool iyo tuulooyin ay ka mid yihiin iidaale raamacadey barbaar iyo kolombood kuwaasi oo dhammaantood dhaca galbeedka gobolka baay waddooyinka isku xira degmooyinka gobolka baay waxaa xilliyada qaar falal isugu jira qaraxyo iyo weeraro ka fuliya kooxda al-shabaab oo bartilmaameedsada ciidamada dowladda kuwa amisom iyo ethoobiya oo fadhiisin ku leh deegaanada gobolka baay qaarkood amisom waxay fadhiisin ka samaysteen deegaano ay maraan wadooyin muhiima sida awdiille oo soddon kilomitir dhinaca waqooyi ka xiga magaalada baydhabo deegaanka goofgaduud oo isna soddon kilomitir dhinaca galbeed ka xiga magaalada baydhabo iyo deegaanka daynuunay oo dhinaca bari soddon kilomitir ka xiga magaalada baydhabo bardaalo waa degmadii ugu horreysay oo ay la wareegaan ciidamada dowladda iyo kuwa ethoobiya kahor inta aysan qabsan magaalada baydhabo guddoomiyaha degmada bardaale maxamed isaaq caracas ayaa v o a u sheegay ciidamada dowladda iyo kuwa ethoobiya ee ka howlgala degmada bardaale iyo tuulooyinka hoos yimaada inay ku guuleysteen inay burburiyaan fariisimo ay shabaab ku lahaayeen tuulooyin ka tirsan degmadaasi wuxuu sidoo kale sheegay kooxda shabaab xilliyada qaar inay galaan wadooyinka degmada bardaale maamulka bardaale waxay kaloo muujiyeen inay taageero dhinaca milatariga ka helaan ciidamada ethoobiya iyo kuwa amisom ee ka howlgala gobolka baay dhanka bakool inta badan degmooyinka gobolka bakool waxaa maamula xarakada al-shabaab degmooyinka xudur oo ah xarunta gobolka bakool waajid tayaglow iyo rabdhuure waxaa gacanta ku haya kooxda al-shabaab iyadoo dowladda federaalkana gobolka bakool ay kaga sugan tahay oo keliya degmada ceelbarde ee gobolkaasi maamulka gobolka bakool ayaa aaminsan sababta shabaabka ay saameyn ugu leeyihiin gobolka bakool inay tahay dowladda oo aan muhiimad siinin gobolkaasi guddoomiye ku-xigeenka gobolka bakool sheekh xasan ibraahin xasan oo hogaaminayo xubno maamulka gobolka bakool ka socda oo muqdisho soo gaaray maalmihii lasoo dhaafay ayaa v o a u sheegay xaaladda gobolka bakool inay tahay mid cakiran maadaama buu yidhi inta badan gobolka ay gacanta ku hayaan kooxda al-shabaab dhibaato badan loo geysanayo lagu gaadahayo wadooyinka oo dhan ayagana umas ku dhex safri kari maayaan annagana haddee waaba ka shesheynayoo hadda waxaanba ku sugunnahay ceelberde insha allahu waqti dhowna waxaan rabnaa ciidamadeeni oo dhan baanu ku jiraa degmooyinka oo dhan ku xereereysan waqti dhowna waxaanba rabnaa in degmooyinka oo dhan aan kala wareegno inta badan ciidamada dowladda marka ay dagaallo sameeyaan gurmud ma helaan marka tabardaradaasi maxaa sabab ah gurmud way helayaan habba yaraatee gurmud way helayaan inkastoo dowladda dhankeedii aan ka rabnay gurmud badan iyo yacni tahsiilaadkii ciidamada ay ka gaabisay ilaa saacaddaasi aan helin wax ku filan oo cadowgaasi ay isaga dhiciyaan ay dhinaca dowladda laga helin laakiin ayaga dadnimadoodii iyo bulshada meesha joogta ayagoo kaashanayo ayaa cadowgaasi dhaawac iyo dharbaxo u geysanayaan oo maalinta ilaa saacadan ay erinahayaan guddoomiye ku-xigeenka gobolka bakool sheekh xasan lugbuur wuxuu kaloo caddeeyey kabixitaanka magaalada xudur laba bil ka hor maamulka iyo ciidamada ethoobiya inay ka dambeysay iyadoo gobolka bakool oo aysan dowladda federaalka ka helin saanad military oo lagu difaaco gobolkaasi ilaa ay yacni lagu soo wada jeesto oo ciidamo lahaad leh iyo saaniyadii loo helo ilaa laga gaaro si cadowgii aan ugu fidin dalkii oo ummaddii iyo bulshadii u waxyeelaynin ayaa dagaalkaasi oo ku dhafo ku dhaqaaqda ah loo sameynayay tiina guul weyn baa laga gaaray gobolada baay iyo bakool oo ah gobollo jaar ah ayaa kala go-an oo aysan isaga kala gooshin ciidamada dowladda kuwa amisom iyo kuwa ethoobiya dowladda federaalk waxay sheegtay inay waddo qorshe lagu horumarinayo ciidamada ka howlgala gobolada baay iyo bakool waxaana dhowaan baydhabo dowladda ay gaarsiisay qalab isgaarsiin casri ah oo loogu talagalay ciidamada mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho